أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andalus maanta idiinhaysa kooda ugu doorka roon waxaa ka mid ah weeraro qorshaysan oo gaadiid looga gubay murtadiinta saraakiil askarna looga dilay aa maanta ka kala dhacay qayba ka mid a wilaayaadka shabeelle xe iyo baay faahfaahino dheeraad ayaa la helayaa khasaaraha xabashida etoobiya lagu gaarsiiyey dagaal maalmo ka hor ka dhacay cilaboorka magaalada baydhabo in ka badan hal milyan iyo bar xujeeye oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta taagan banka carafa munaasabo shahaadooyin lagu guddoonsiinaya arday ka qaran jibisi macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada jilib ee wilaasaamiga ee jubbada dhexe kataab al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigay fariimo ay dirayaan maxaabiis murtadiina oo lagu qabtay weerarka cagmarinta ee degmada aleer dowladda kuuba ayaa beenaysay war ka soo baxay taliska ciidanka kufaarta maraykanka ee africon kaasi oo ah in maraykanka uu duqeyn ku dilay dhakhaatiir kuuba u dhalatay kuwaasoo iyagoo maxaabiista gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika sidoo kale warkeena duu waxaad ku hel doontaan warbixinno ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ee wilaayaadka islaamiga
أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي
waa duhurnimo sibtiya taariikhna ay ku beegan tahay sagaalka bisha dulxija sannada kun afar boqol afartan iyo shan hijri walaalahayaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan weeraro kala duwanoo gaadiid looga gubay saraakiil askarna looga dilay murtadiinta ayaa maanta ka kala dhacay qaybo ka mid ah wilaayaadka shabeelle xe iyo baay aynu ka hormarna dhanka shabeelle xe ciidamada mujaahidiinta waxay maanta weerar kamina u dhigeen koloniya gaadiid ay la socday maleeshiyaadka riddada kuwaasi oo marayay deegaanka gololey ee duleedka degmada balcad koloniyadan kamiinka loo dhigay ayaa galbinaya gaadiid ay ku sideen agabyo ciidan oo loo waday maleeshiyaadka riddada ee ku sugan magaalada jowhar kamiinkan ayaa lagu gubay ilaa afar gaari oo waday agabyo ciidan kuwaasoo loo waday dhanka shabeelle gaar ahaan degmada jowhar maleeshiyaadka murtadiinta halkaasi ku sugan iyadoona sidoo kalena weerarkan kamiinka ah dhimashihii dhaawac ay ku noqdeen tiro murtadiin ah dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta laba qaraxla beegsadeen laba gaari cabdibilow ay la socday maleeshiyaad iyo saraakiil murtadiin ah iyadoona qaraxyadaasi ay ka dhaceen duleedka degmada bardaale warka imika la helaya xaqiijinaya in labada gaari cabdibilaha lagu gubay qaraxyadaasi sidoo kale halkaasi ay dhimashihii dhaawac ku noqdeen saraakiil iyo askar murtadiin ah isla baay waxaa faahfaahina dheeraada laga helayaa dagaal laba maalin ka hor ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigga ciidanka kufaarta xabashida ethoobiya ee elboorka magaalada baydhabo bakhtiga ayaa iminka sii maraya ilaa iyo toban gaal oo isugu jirta siddeed etoobiyaan ah iyo laba gaala caddaan ah waxaana sidoo kale dagaalkaasi ku dhaawacmay toddoba askari oo kufaarta xabashida ethoobiya ah insha allah howlgalladii maanta kala dhacay shabeelle dhexe iyo baay waxay kusoo kordhex udmaal doontaan wararkeena barnaamijyadii dambe haddii allah awoodda leh raalli uu ka noqdo in ka badan hal milyan iyo bar xujeya oo sanadkan gudanaya waajibaadka xajka ayaa maanta taagan banka carafa faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeena maahir moxamed لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك maanta oo ay ku beegan tahay sagaalka bisha laba-iyo tobnaad kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaa banka carafo taagan malaayiin xujay muslimiin ah si ay u gutaan rugniga ugu weyn ee xajka xujayada oo kala luuqadda kala midib ah dhan walbana ku kala duwan ayaa hal meel wada taagan waxa keliya ee walaaleeyana waa kelimadda towxiidka xukuumadda sacuudiga waxay sheegtay in dad ka badan laba milyan oo muslimiin ah ay sanadkan xajka gudanayaan maanta gelinkii dambe ay xujayadu u dhaqaaqayaan dhanka musdalifa muslimiin badan oo caalamka ku dhaqan oo aysan u suurtogelin inay xaadiraan xajka ayaa maanta oo taariikhdu tahay sagaalka bisha carafo sooman maalinta carafo oo fadli dheeraada leh dhinaca kale muslimiinta caalamka ayaa maalinimada berri ah u dabaaldegaya munaasabadda ciidul adxa ee barakaysan tobanka maalmood ee ugu horraysa bisha carafa ayaa ah maalmaha ugu khayrka badan maalmaha ilaahay
jasaaka allahu kheyran kaasi wuxuu ahaa walaalkeena maher warbixintaasi inooga diyaariyey xujeyda oo maanta gudanaya rugni ugu weyn xajka ee banka carafa istaagiisa ah kitaab al ikhbaariya ayaa baahisay muuqaal cusub oo lagu soo bandhigayo fariimo ay dirayaan maxaabiis murtadiin ah kuwaasi oo lagu qabtay weerarkii cagmarinta ee ka dhacay degmada aaleer faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen abushiiba janaalka wararka kataib al khabaariya ayaa nashriyey muuqaal shan daqiiqa ka kooban kaasoo ku saabsan maxaabiistii lagu soo qabtay macrakadii maleeshiyaadka murtadiinta lagu gumaaday ee maalmo ka hor ka dhacday magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud xabdinaasir amiin ibraahim oo tababar ku soo qaatay dalka masar kana mid ahaa maxaabiistii macrakada ceeldheer lagu soo qabtay islamarkaana muddo afar sannaha qayb ka ahaa maleeshiyaadka gaalada dalkeena duulaanka saliibiga ah ku soo qaaday garab ee gaashaan u ah ayaa tilmaamaya waxa uu kala kulmay macarikadaas misna baaq u diray murtad gurguurta iyo maleeshiyaadkiisa magacayga waxaa la yidhaha cabdinaasir aamiin ibraahim gobolka baayaan kasoo jeedaa waxaan ciidan ahay afar sano waxaan kusoo tababartay dalka masar afar biloodaan tababar ku soo jiray oo koors waa imaanay muqdishoaan imaanay xernina aan imaanay xernina aan qori la igu sii waxaana la dhahay shabaabaa la dagaalaysiin mujaahidiintaa la dagaalamaysiin taliya hurubkeyga waxaa la yidhaha cajumac taliyaha guutada waxaa la dhahaa axmed dhegweyn taliyaha kale gaashaanlaha kusoo xiga axmed dabeelaa la dhahaa ciidan badana ahaynay ma-awiisley iyo annaga iyo gorgoraan ahaynay urur sideedaadaan ahay dagaalkii shalayaan laiga soo qabtay eeldheeraan laiga soo qabtay qorigeyga waa igala carareen anoo oo dhar shicib leh wata oo surwaal iyo buumo wataa laiga soo qabtay iyo fanaanad markaasin sheeg maxamuud waxaan baaq ugu diri lahaa inay isku soo qaldinba ciidankan oo mujaahidiinta intaasaan baaq u dira inay ilmahaagana turkiya kuu joogaan waxbarasho aa geysa adigana anaga oo daanoo soo dirtaas waxa oo suurtooaya maanaan dhihi laha ani cabdinaasir buule ciise oo asna ka mid ahaa maleeshiyaadkii nolosha lagu soo qabtay ayaa sheegay inuu ka mid ahaa koox ceeldheer loogu soo diray inay xerooyinka murtadiinta dibudhis ku sameeyaan islamarkaana ay u qodaan dufiisuka waaweyn kuwa markaasi ay ku jiraan cabsi ay ka qabaanna awgeed weerar dhanka mujaahidiinta uga yimaada isagoo fariin u diray waalidiinta wiilasha maalin walba lagu xasuuqo furimaha dagaalka anoo magacaygu yahay cabdinaasir buulla ciise maxamuud ku dhashay gobolka gedo ka tirsan ururka dhismada tababar ku soo qaatay xerada ninaca muddo saddex bilooda kadib waxaan imaanay oo howgalka u horreeya degmada ceeldheer gobolka galguduud ciidankii meesha ugu imaanoo layidhi xero u soo dhisa ciidankii asagahaa uu ahaa si laiisha culanka gorgor buu ahaa ururka labaad ciidankii asaga waxba kama harin xeradoodii aan dhisnayna waa la burburiyey ciidankiina waxba kama harin hobkiiyo baabuurtiina waa kuwa meesha galaasiyada yahay marka hadda kadib waxaan leeyahay kuwa soo socda oo laleeyahay ciidan baa meel loo wadaa oo meel qabsanaya waxaas aa layska dhaaf shacabka soomaaliyed waxaan u sheegaya hooyooyinka dhalay wiilashan la baabi'inayo afar labaatan saac oo lasoo qaldaayo inay ciidamood u kala dirsadaan oo u jaartaan guryahoodu geeyaan waa markay ciidamadan ay soo galaan oo bidhaantooda la arkin nin walbaba dabkaa ka tagaayo nin qoriga tuuray waxaa la noqonayaa nin iska saso madaxa laisku qaraacayay san hadda anu celleerka markii ugu horreysan hadda aan arkay celleer bay ahayd dee kuwii ku xigana waxay ahayd caws weyne iyo galcad iyo caad meesha la yidhaahdo waana arkaysay ciidamada si loogu laayey oo sida hubkoodina loo qaatay tii afraad way midda hadda anay igu qabsatay marka waxaan leeyahay hadda kadib wax bal wax howlgal ay wax loo soo sheego waa meel baadaysa qof la dhao yaan la qaldin annagaa nala soo qalday oo nala siray oo been naloo sheegay marka waxaas ka waantooba hadda kadib hadduu ala yidhaah soomaali baan nahay meel baa difaacaysa ayo ciidan soomaaliyeed baan wax ku haya mahan ciidan soomaaliyeed ciyaal yaryar oo ka shaqeeya waxaa weye daroogadooda iyo qaadkooda iyo waxooda maskax kale aan lahayn khibrad kale aan lahayn marka waxaan leeyahay guryihinna iska jooga xasan ayaynu ku qaraaban hadda kadib xasan asagoo fillow ku jiraa diyaarad buu saray afaraatan saac isaga iyo ciyaalkiisa waxaa baaba'aya si xun looga qabanaya waa adinka oo haddana si xun loo soo marka leeyahay howlgal baa jira soo baxa iska soo daba ordaya hadhowna inta meel la dejiyay looga kala tagayo oo qof erbad hataa dhigjoojina ma lahayn meesha hadda aniga joogiyo axbad kalina toona waa wax saas ah wax marka laga waantoobo hadda kadib waa laga laga arrintaas la iska dhaaf haddii ciidamada damiir leey baan u sheegaya dadka inta hadda macnaha nool oo leeyahay waxbaa lasoo wadaa maahan markii ugu horreysay ee maxaabiis nooloo lagu soo bandhigo macarika mujaahidiintu ay la galeen cadowga ee waxay soo taxneed tan iyo minaal cadde janaa'i cabdalla ceel la helay caad coosweyne misigawaay iyo macarig kale oo halkan aan lagu soo koobi karin intuu socdo dagaalka cadowga duulaanka saliibigaah ku soo qaaday dalkeena iyo diinteenna sidan unbaa maxaabiis nooloo loo soo qaban doonaa insha allah
jasaaka allaahu kheyran kaasi waa walaalkeen abusheba munaasabad shahaadooyin loogu guddoonsiinayay ardaykii qalin jibisay macadka qurduba ayaa ka dhacday degmada jilib ebla saamiga ee jubbada dhexe waa kan walaalkee cuhmaan axmed dhubo oo bixintaasi inoo faahfaahiyo kadib xaflad si heer sarah loo soo diyaariyey ujeedkeedunu ahaa qalinjibinta qaar ka mid a ardayda macadka qurduba ayaa lagu qabtay magaalada jilib taasoo ay kasoo qayb galeen marti sharaf kala duwan ardayda hadda ka qalinjibisay macadka qurduba ayaa ah dufcadii lixaada oo uu soo saaray macadka intii lagu guda jiray xafladda ardayda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen macadka نحن وبناؤكم من طلاب معهد قرطبة في الدراسات الإسلامية والعلوم الإدارية يسرني ويسعدني أن أقف أمام هذا الحشد العظيم والجمع الغفير وأرحبكم بالهناء وسعة الصدر وبالمودة والإخاء وعلى الرأس والنغل نقول لكم حللتم أهلا ونزلتم سهلا وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا وعيا الشريعة تسير في كل أمر نابه التعسير وليس واجب بالاقتدار ولا محرم مع الضرار أربع سنوات بين تلك الجدران عشناها أجمل أيام العمر وحملنا فيها العلم بكل عزم يوم التخرج إنما علمي جاهل عبد نصري ما هو إلا نموذج يراد تكراره في سائر بلاد المسلمين على يد التحالف الصاغي والبيتي قتل للرجال والنساء والأطفال قصف متواصل بالليل والنهار مذابح يومية وحصار من كل جهة
xafladda waxaa hadallo ka jeediyey waalidiin culimo waxaana sidoo kale dadkii ka hadlay ka mid ahaa waaliga wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish xafladan aadka ugu qiimaha badan ee loo qabanayo ardayda macadka qurduba ee dhammaysatay macadka qurduba dufcadiisa lixaad bacda xamdulaahi waxaan u mahadcelinayaa maamulka iyo macallimiinta macadka qurduba oo iyagu dadaal fara badan muujiyey qurduba waxay ka mid ahay macaalimtii ugu horreeyey wilaayaadka laga furay arday fara badan oo kumanaan koru dhaafaysaa ka najaxday maantana ilaahay mahadiyey qaar badan oo ardaas ka mid ah waa macallimiin dadka waxbara ilaahayaa ku mahadsan macadka qurdubana maamulkiisa waan u mahadcelinayna iyo macallimiinta dhammaan ardadan insha allahu tacaala ciddii diyaar ah jaamacadda alqiim ayaa u diyaarsan gabdhaha iyo wiilasha inay ka qayb galaan waa fursad qaali ah suldaan cabdiraxmaan waxa uu isagana ka mid ahaa dadkii ka hadlay xafladdii shahaadooyinka lagu siinayey ardayda dhammaysatay barashada macadka qurduba ardaydiisan sasaarteen aragni waxaana miro dhal fiican waalidiintiina keindha qawoobsadeen annagana haddii salaadiintii iyo odayaalkii huneenna aad iyaan ka faraxni aad iyaysan dhawaayeen arrintan ka faraxsigne maasha allah maysinlene beelingubada badiya macnaa insha allahu tacaala dadka macnaha waalidiinta oo ardaydaan dhalen isdiyaariyan subaxdii hore ee dharkooda kabaraheyntooda marka macallinka macnaa iyo waalidka haddii iskubarhaayaan ardayga marka warbadashadiisna may nagadaase si mutawaatire marka may lehe waalidiinta allah ha barakeeyo khayr allah ha siinsiiyo dadaalin ardayda ka qalanjibisay macadka qurduba faraciisa magaalada jilib ayaa gaaraya ilaa iyo soddon arday kuwaas oo isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana inta badan ardayda ka soo qalan jibisa maxadka qurduba iyo iskuulka alhijra ay waxbarasho u sii aadaan jaamacadda alqima xarunteeda magaalada jilib
jasaaka allaahu khayran walaalka cuhmaan axmed dhugo dowladda kuuba ayaa beenisay war ka soo baxay taliska ciidanka kufaarta maraykanka ee africom kaasi oo ah in maraykanka uusan duqeyni ku dilin dhakhaatiir kuuba u dhalatay oo iyagoo maxaabiista gacanta ugu jiray mujaahidiinta bariga afrika tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeena xaaris cabdulqaadir
dowladda kuuba ayaa beenisay war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africom kaas ay ku dafireen inay dileen laba dhakhtar oo u dhashay dalka kuuba kuwaasi oo diyaaradaha maraykanka ay ku duqeeyeen magaalada jilib toddoby tobankii bishii febraayo ee sanadkan laba kun afar labaatan wasiirka arrimaha dibadda ee kuuba ayaa sheegay inay waxba kama jiraan tahay warka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee africom wuxuu wasiirkan intaa ku daray in warka uu maraykanka ku beeniyeen isaga uu fuliyey duqayntaasi uusan waxba kusoo kordhin baaritaanadii iyo xaqiiqadii ay sugayeen maxaabiistii kuubaanka ee lagu dilay duqayntii ka dhacday degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe ayaa ahaa dhakhaatiir ka shaqaynayay gudaha kenya oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay gacanta kusoo dhigeen sannada ka hor iyadoona noloshada lagu soo afjaray duqayn uu maraykanka ku geystay toddoby tobankii bishii febraayo ee sanadkan taliska maraykanka africom ayaa sheegay dhowaan inaysan jirin wararka sheegaya in iyagoo ay ka dambeeyeen duqayntaasi
jasaaka allaahu khayran walaalka xaaris iminkan aan egna dhanka diyaargarowga munaasabadda ciidda al adxaa ee wilaayaadka islaamiga aan ku hormarno dhanka wilaayada islaamiga ee baay walaalkeen abu xasaan
waa badan tahay waa badan tahay laba milyan saafo waay tama saddex gado afar iyo toban gado wax gal boqol saafo shan iyo toban beesa gado maya malgad karo sagaal boqol wax milyan lix boqol gado milyan lix boqol bannaan gado wax todoba boqol saafo waay milyan lix boqol konton magadalay waxaan ku suganahay bartamaha suuqa xoolaha degmada buula fullaayo ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay boqolaal muslimiinna ayaa halkan isugu yimid kuwaasoo gadanaya xoolaha kala duwan si udxiyo ay oga dhigtaan maalinta birita ah oo ku beegan tobanka bisha dulxiji ahna maalin ciida qiimaha xoolaha ayaa sare u kacay siday ii sheegeen dilaaliinta ama ganacsatada xoolaha intii suuqa aan ku sugnaa waxaan la kulmay qaar ka mida ganacsatada xoolaha gaar ahaan ganacsatada iibsanayay ariga waxayna ka warbixiyeen xoolaha qiimaha uu joogo iyo sida suuqa loo soo camiray ariga qaarkiis waa waxaa la gadaa boqol dollar qaar waxaa la gadaa boqol iyo soddon qaar waxaa gadaa boqol labaatan qaar waxaa la gadaa siddeetan qiimaha ugu sokeeyo oo la gado toddobaatan iyo shan waay toddobaatan shan dollar maya waa maalinta ciidda waay waa kaa inta kore waa mutawasad meel dhex u ahay ciiddan ciidigeedu waxay ugu duwan tahay xoolihii oo maanta roob fiican helay dadkii oo amnigiisa iyo nidaamkiisa saxan yahay dadkii oo ammaan aad u badan qabo iyo maxaan ku idhahdaa deegaanka oo xoogaha barwaaqaysan iyo ciiddii oo marka dadkii bulshada ay carrada ku badan tahay bismillaah suuq waxaan ku soo raadiyey haddii ilahi raalla ka noqdo waa ciidal udxaa waanka waxaan u wadaa inaan haddii ilahi raalla ka noqdo ilahay darsan uqalo udxadaan ka dhiijiyo insha allah marka wankan maxaa meeqa ka bixis milyan iyo shan boqol lacag soomaali ah aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad mahad ilaahay waxaan joognaa ilaahay nimco baana siiyey nabadgeli iyo nawrwaraan qabnaa falahi alxamdu wanacwa shukra ilaahay mahadii marka barnaamijka waa kaa intii suuqa aan ku jiray waxaan la kulmay ugaaska beesha garre ugaas ibraahim maxamed isaaq oo isagana qayb ka ahaa dadka udxiyada iibsanayay afar neef oo ari ah ayuu gatay sida uu ii sheegay oo uu u rabo maalinta birrita ah inuu gowraco markii suuq loo fiiriyey ciidaana aad iyo aad u qiimo weyn dad iyo adduunyaba ugu badan sababaha ah sanadba sanadkii ka dambeeyay ayaa ugu dad badan ciid wanaagsan ilaahay ha uga dhiga cumrigoodana allaha dheereeye maanta dadkoo wada sooman oo suuq wada joogo oo raba inay ciidda hore ay u gataan ay sida cudlihiyada hore ay ugu qali lahaayeen maadaama dadkaas oo maanta aad ugu faraxsannahay suuquna ay joogaan oo ilaahayna u barakeeyo waxoodana sadaqa ilaahay uga dhiga aniga naftirkayga olihii inaan gataan u imid neefafkaas agga ku xihan haddii afar neefa meeshaas ugu xihan in afartaas neef olihidaan u wadaa haddii ilaahay raalli ka noqdo xoolaha kale ee saaka la iibsanayay islamarkaana si aada dadka ay u kala gadanayeen waa lo'da waxaana tegay qaybta lo'da lagu iibiyo suuqa degmada waxaan la kulmay mid ka mida ganacsatada suuqa may roogna suuqa saylada hoolaha looda laka gadow loodana maanaha qiimije iidan sare hawaalaja aadiyo may langadahay nuuxyada langadadahay dubiido wiin aad argahayta dubigaasata markii aan ilaahay koobsada tumii saddex milyan ala gadi geertas aad argahayta todoba milyan ala gadi weelkan aad argahayto boojaygi milyan in shan boqola kadiidinye geertan aad argahayta shan milyan in shan boqoloo boojayga diidinye oo hata weerahayto ha ka fiiriyahayt marka mayba looda safayle en dareerta qiimijana hawlyaka dareer may ilaahay maadisa loodii abaarlay gadada jartay abaarlay haada jartay milyan milyan in shamboo la gaday geek weelal yaryara todoba milyan siyeed milyan la gaday
warbixintaasi waa walaalkeen abu xasaan oo ku sugan walasaamiga ee bay iminka aan eegna dhanka ga- hareeri iyo diyaargarowga munaasabadda ciidul adxaa iyo walaalkeen abdiraxiin sheekhaale
diyaargarow aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa suuqa magaalada galhareeri gaar ahaan goobaha lagu iibiyo maamacaanka sida dukaamada iyo harqaanleyda goobahaas aan booqan ayaan ku soo aragnay saxmad aad u ballaaran taas oo ku aadan qof waliba siduu u adeegan lahaa waxyaabaha ku habboon maalinka ciidda oo ay naga xigto saacada oo keliya haddaba qaar ka mid ah dadka ka dukaamaysanaya qaar ka mid ah dukaamada magaalada iyo goobaha macmacaanada ayaan mikrofanka idaacadda islaamiga al andalus la dhexmarnay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu salaam waraxmatullahi wabarakaatu ciid ulcadxa mubaarak aada loogu diyaargarooba dadku dharka waa kala tolahayaan meel walba xoolaha waa la kala gadanaa suuq wuu camiran yahay maya caruurtu iidda kale leedahay iiddan dadka waaweynaa tolanaa aad aaday u mashquul badantay aad dadka waaweynaa dharka tolanaa aad iyo aad iida ugu diyaargaroobeynaa carqaanayaasha ka mid ahna carwadu waa carwada galaariyada galaariyada subar taylor maasha allah iida aad iyo aad loo diyaargarooba kan dadka waaweynka le waa ilmihii safarta hore ahayeen marka waa dadka waaweynaa aad u diyaargarooba safarkan marka maasha allah iida aad iyo aad loo soo dhaweeya wallaahi saad sheegtay macmacaanka waa gadaa xalwadiiyaan gadnaa buskudkiyaan gadnaa ee, waana socdaan beryahan saayid ayaa maaragtay loo qaadanayaa ee, inkastoo ay jirto in ciidan aad loogu tashanaya inay tahay ciid maaragtay ciidul adxa oo hilib la qalaya haddana looga hari maayo macmacaanka haddana dadku way qaadanayaan macuusyaasha waa la qaadanayaa labiska aad u socdaa waa ciid maaragtay raggu ay inta badan labisanayeen ciidda yarna ee, ciyaalka loo labisaa inta badan ciidda aad iyo aad wax loo kala gadanayaa alaabaha ragga waaweyn dumarka ciyaalka hatee qaybkaa soo noqotay aad iyo aad loo kala fanacsanayaa dharka aad u socdaa catarada sirwaalada jeemisyada camaamadaha aad iyo aad loo kala shaqaysanaya ilaahay ku mahadsan aad iyo aad loo kala fanacsanaya ciiddan aad iyo aad u fiican tahay walla aad iyo aad aad iyo aad maasha allah waxaan joognaa een, waa bibitada waxaa layidhaahdaa naaxi naftaada een, annaciim fast food waxaan diyaarinaa cambaha sida seekada een, qumbaha een, waxaan diyaarinaa saytuunka isbaandhayska alaabahaasaan diyaarinaa waxaan diyaarinaa geeda layidhahda labaniyadda halwaadka iyo buskudka iyo ayagana waxawaaye kama marna meesha alxamdulilaahi waxawaaye waa meesha ku waa aad iyo aad waxawaaye waa aad baan ugu diyaargarownay ciidda waxawaaye wax badan oon maaragtay hadda aan meeshaan kusoo koobi karna waan diyaarinay diyaargarowda ciidda aaday u fiican tahay boqolkiiba boqol waaye waxaa waa dharka iyo dharka nimanka dharka naaga dharka nimanka iyo wiilasha wax dhammaantood aad waa loo talinaa ma fahanta diyaargarowgan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli saacado keliya ay ka dhiman tahay maalinta ciidul adxa almubaarak oo si weyn ay u wada sugayaan dadka muslimiinta ee ku dhaqan caalamka
jazaaka allahu khayran walaalka cabdiraxiin sheekh cali guud ahaan warkii duhurnimo aad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta waana egeyntaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynuu suurtageliyey waan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta idinkoo kuwasantiin dhegeysiga warka duhurnimo idaacadda islaamiga al andalus allah subxana wataala idinka ajirsi dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh wa jihaadukum mubaarak